dee haddii qofku ku dhaco kabasho aanu lahayn waxa weeyaan kaana waa uga digay ummadda wa jamiicu maa shay dhammaantiina waa uga digay yakrahuhu allahu alla subxaanahu wa tacaala uu nacayo wayaabaahu uu diidayo oo markaa sheekhu raxmatullaahi calayh wuxuu halkaa ku ururiyey khayr oo dhan muxuu yahay khayr oo dhan waa tawxiid iyo islaamka intii hadhay marka waalkhayru aladi dalla calayhi altawxiidu iyo wa jamiicu maa yuxibuhu llah wayardaa oo jamiicu maa yuxibu llah wayardaahuna maxaa soo gelaya daacaadkii kaloo dhanba kow shar oo dhanna maxaa asal ah shirki shirkigina waa uga digay iyo wa jamiicu maa yakrahu llah oo macaasidii iyo dunuubtii ila iimaanku siduu shucab u leeyahay waxaanu soo sheegnay iimaanku inuu shucab leeyahay imisaynu ku sheegnay dhowr iyo toddobaatan alimaanu bidcun wa sabcuuna shucba aclaaha qawluh laa ilaaha ila allah wa adnaaha imaadat aladaa can iariiq sidoo kale gaalnimadu iyana shucab bay leedahay qaybay leedahay shucab bay leedahay iyo kudhado ay ku qayb qaybsanto oo maxaan ku dhahdaa dee kufri askar iyo kufri akbar baa jira mid diinta lagaga baxay iyo mid maxaan ku dhahdaa aan diinta lagaga baxayn laakiin waxyaabaha xunxun ah oo kabaa'ira dunuubka kula mid ah oo culimada qaarkood ay leeyihin kabaa'ira dunuubka bay ka saraysa marka sharkaas o dhan waa uga digay rasuulku salawaatu ullahi wasalamu aleyh ummadiisa oo nasiix buu rasuulku ahaa ummadda bacahahu allahu ila annaasi kaafatan bacahahu waa soo diray rasuulkii allahu alla subxaanahu wa tacaala ila annaasi buu usoo diray kaafatan xaalay yihiin dadka dhammaantood dhammaan buu usoo diray oo risaaladiisu waa risaala caama khalaa'iqdao dhan baa loo soo diray oo cid kuma gaar ahayn carab kuma gaar ahayn waftarada allahu alla wuxuu farad yeelay طaacatahu طaacata الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam calىa jamiici iqaalayn aljini iyo walinsi ah iqaalaynka labada jin iyo ins la yidhahda baa iqalayn la yidhahdaaye dhammaantood buu daacadooda ku faradiya daacadiisa ku faradiya oo daacada rasuulku waa daaca muطlaqa hogaan muطlaqa waa sida loogu hogaansamaya xuduud male waa in la aطeecaa amarkiisa la qaataa yani maxaan ku dhahay wuxuu leeyimi in la raacaa la jeclaadaa markaa daacadaasuu leeyahy rasulku salawaatu اllahi wasalaamu calayh waa daacada sharcigu la yimi oo dee rasuul weeye ilaahay subxaana wa tacaala waxay usoo dhiibay markaa darajatululuhiya la gaadhsiin maayo laakiin wuxuu leeyahay wixii sharcigu xaq u yeelay wixuu la yimi o dhan baa lagu adeecaya wuxuu kaa reebay baad ka hadhaysaa wuxuu ku amray baad la imanaysaa markaa waa farad yeelay alla daacadiisa oo jamiici iqalayn buu ku farad yeelay aljinni iyo walinsi buu ku farad yeelay waddaliilu daliilkuna qawluhu tacaala qawlkii alla weeyaan alla uu leeyahay qul yaa ayuha annaasu calaykum salaam qul yaa ayuha annaasu inii rasuulu اllahi ilaykum jamiica qul waxaad tidhaa yaa ayuha annaasu dadow inii anigu rasuulu llaahi rasuulkii alla ayaana ilaykum idinka ayaan rasuul idiinahay jamiican xaal aatiin dhammaantiin oo markaa rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ummadda oo dhan buu rasuul u yahay ummadda oo dhan buu rasuul yahay oo allah soo diray allah baa soo diray khalaa'iqdoo dhanna marka inuu diinta gaadhsiiyo oo khayrka u sheego oo hidaayaddaa gudbiyo ayaa loo soo diray marka risaaladiisu ma ahayn risaalo qolo ku gaara ma ahayn ee waa risaalo caama khalqigoo dhan baa maaragta la gaadhsiinaya jinkii baa xitaa dhegaysta qul uxiya ilaya annahu istamaca nafaru min aljin faqaaluu inaa samicnaa qur'aanan cajaban yahdi ila rushdi faaamanaa bihi walan nushrika birabbina axad way dhegaysteen oo qur'aankiiba marka way isku waaninayaanoo iyagu ma laha jibru dee rusul ma laha laakiin nudur wax digta ayay leeyihiin oo nabiyullahi moxamed baa khalaaiqdo dhan loo soo diray xaqii bay qaadayeen waatay isgaadhsiinayeen waid sarafnaa ilayka nafara min aljini yastamicuuna alqur'aan falamaa xadaruu qaaluu ansituu falamaa qudiya wallow ilaa qawmihim mundiriin qaaluu yaa qawmanaa inaa samicnaa kitaaban unzila min bacdi muusa waatay u sheegeen dadki oo waanada ay ku wadaan marka risaaladu waa caam nabiyullahi moxamed loo so dhiyay salawatu ullahi wasalaamu calayh waakmala allahu alla subxaanahu wa tacaala uu u kaamil yeelay bihi ay birasuuli addiina diintii ayuu u kaamil yeelo waa u dhammaystiray diintii marka waa la dhammaystiray oo waxba lagama reebin rasuulku waa loo dhammaystiray waddaliilu daliilkuna qawluhu tacaala qowlka alla weeyaan alla uu leeyahy alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diinan alyawma maanta ash waxaa leeyahay waa waa ahd alxuduuri waa maanta oo halkan markaa jumco ay tahay oo carafa la joogo oo waadii cuna curanah jeex la yidhaahdo uu rasuul ka khudbaynayo oo xajatu wadaac ay tahay alyawma marka waa saas alyawma maanta buudi akmaltu lakum waan idiin dhammaystiray diinakum diintiini waan idiin dhammaystiray wa atmamtu waan idiin taam yeelay calaykum korkiina nicmatii nicmadaydii baan idiin taam yeelay wa radiitu lakum waxaan idinka raali noqday alislaama islaamkii baan diinan diin ahaan idinkaga raali noqday oo marka waxa weeyaan diintii allah subxaanahu wa tacala waa dhammaystiro waa taam yeelay meel loogu laabto oo qor ay maaragtay wax ku caqawdo wax yargeliso oo taaxoon ku cidhiyaynaa oo qofkii yidhaahda maanta wax cusub la yimaada oo waxaan rasuulku samaynin sameeya maxaa kaa loo yaqaanaa maxaa la yidhahdaa bidcil hadii la yaqaa bidc mubtadic mubtadic baa la yidhahda oo waxa weeyaan ninkii yidhaahda maanta waxbaan keenayaa oo waxbaa wax cusub sameeyo oo cibaado sameeya aan rasuulku samaynin waa lagu radinayaa kaawarkiisa wuxuu ka dhigayaa inuu yidhi diintii ma dhamaystira diintii kaamil ma aha diintii anaa waxbaa wuxuu rasuul ka tegay baan hayaa qof kastoo bidca la yaha taas baa aayadaas ku radinaysa waxaa leo ilahay wuxu yidhi alyawma akmaltu lakum lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa raditu lakum alislaama diinani adugu warkan aad samaysay rasuulkiin lagu hayaa jawaabtu waa mada saxaabadii ma sameeyeen khulafaa uraashidiin mada waayo haddaba aduma waxaad ina leedahay wax uu ka tegey nabiyullaahi maxamed ka tegay baan anugu hayaa oo rasuulkiibaa wax ka tegey maad leedahay isagoo ilahay u dhamaystiray marka waa la radinaya yaa sheegaya xadiidka inay waxaas baadiliin sheegaya arbaciin ku jiray yaa garan maynaa aman camila camalan laysa calayhi amrunaa fa huwa fa huwa raddu wey marka camal kastoo aan camalkayaga ahayn camal kastoo aan camalkayaga ahayn shareecada aan ahayn waxa weeye saaxiibkiisa waa lagu radinaya marka diintan waa la dhammaystiray oo nin mushrikiinta ka mid ah wuxuu salmaan afaris ku yidhi callamakum nabiyakum xata alkharaa'a rasuulkiinu wax walba waa idin baray xataa markaad baytarmaya galaysaan oo qadaa ulxaaja xaajo gudanaysaan kortaga aad aadaysaan xataa waa idin baray rasuulku markaasuu nacam waana baray rasuulku wax walba laqad nahaana an nastaqbila alqiblata bikaa'itin aw bawlin inaanu qiblada la qaabillo maxaan ku dhahay kaadhi iyo saxaratoona waa naloo diiday aw an nastanjiya maxaan ku dhahay biaqali min alaaثati axjaarin saddex dhagax wax ka yar inaanu ku istijaysano waa naloo diiday aw an nastanjiya bilyamiin midigta inaan ku istijaysano waa naloo diiday aw an nastanjiya birajiicin aw cadmin saala iyo maxaan ku dhahay laf inaanu ku istijoonno waa naloo diiday wax war markaas uga wacdiyay saxaabada macnaha marka waxa weeyaan saasaa xitaa mushrikiintu u fahmayeen diintii in la dhamaystiro wax walba rasuulku u sheegay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh oo diintooda ku saabsan marka waxa weeyaan ummadda khayr oo dhan iyo wanaag oo dhan wuxuu ku jiraa diintooda ayuu ku jiraa weliba waxaa diinta lagu amraya dadka ee laleeyahay ha sameeyeen ha la yimaadeen wax xaraj ah oo culays ah oo hiqal ah oo qofku aan awoodi karayn maaha yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj maa yuriidu allahu liyajcala calaykum min xaraj marka alla subxaanahu watacala waa taamiyay nicmadiisa diintii waa dhammaystiray wax markaa looga baahan yaho cid kale ku darta ma jirto wey والdليل على mwتhi صلى الله عليه وسلم qwlه taعaلى والdليilu dliilkii عalىa mwtihi geeridiisii صلى الlaهu عليه وaسلم yani u dliila inuu dhintay qwluه taعaalى wey inuu rasuulku dhintay oo la oofsaday waxaa u dliila qowlka alla uu leeyahay inaka mayit وinahm mayituun inaka adigu rasuulkii allow mayitun baat yani mid dhimanayo maarata mayda baat oo dhimanaya وinahm iyaguna mayituuna waa dhimanayaan uma dabeetana inakum idinku yowma alqiyaamati maalinta qiyaama cinda rabbikum takhtasimuun rabbigiina agtii baa ku doodi doontaan oo ile waatii lays haystay oo adduunka kan baa ninba wax sheegtay oo gaala waxbay sheegatay maxaan ku dhahdaa oo waxbay inaanu xaq u soconnay sheeganayeen diintay ka hor yimaadeen marka waxa weeya waa laysu imanaya beri ka maalin beri ka maalin baad soo doodi doontaan alla subxaanahu wa tacala agtiisa marka aayaddaas waxay caddaynaysaa rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu caleyh iyo ciddii loo soo dirbay inay dhimanayaan qiyaamana in la doodi doono doodaa marka laysugu yimaadana maxay noqonaysaa waxa weeye waa la kala xukumi doonaa xukun baa dhici doona alle subxaana wa tacala fariiqna fi janna ayuu xukumi doonaa fariiqna fi naar buu xukumi doonaa kuwa suufiyada waxay ka odhanayaan haddaad tidhahda rasuulku waa dhintay waaba xanaaqaya majiq ba iska siinaya ah rasuulku waa dhintay bay yidhahdeen ma haysan maanta waxay soo sheegeen rasuulku waa dhintay bay yidhahdeen inna lilah waa iska khuraafaad ilahay baa yidhi rasuulku waa dhintay managaa nidhi so ilahay ma odhan ilahay baa innaka mayitun baa lihi innaka mayitun wainahum mayituun baa layidhi managaa nidhi de ilah baa yidhi dee waanu dhinto xaqaaqan buu dhintay bani adam dhintay buu ahaa rasuul rasuul buu ahaa bani aadanna wuu ahaa bani aadamkuna waxa ku yimaada bani aadam baa ku imanaya rasuulku waa dhimanayey iyagu marka waxay uga jeedaan weynayn baanu weynaynaynaa laakin waa khuraafaad iyo wasaniye ku jirta weeyaan ee waxba weynayn kama aha hadday weynayn rabaan sharcigay qaadan lahay ma cid baa uga weynayn badan abubakar asidiiq rasuulka jawaabtu waa maya soo maha illa abubakar wuxuu ahaa waa kii lahaa albaab kasta oo masaajidka meelhi yaraa qoqooyinka yaraa u furfuraa masaajidka indihii looga baxbaxayay guryaha hala wada xidho ilaa kawqata ababakar ta ababakar halkaas saas ula hadlay oo macnaha uu leeyahay yani si gaaraba jacaylkiisu iyo abubakar iyo isagu si gaara bay isu mixnaayeen dacwaddana waa u riidiyey diinta waa garab siiyey wuxuu ahaa nin maaragtay aad diinta ugu halgamay marka abubakr asidiq radia allahu canhu maalintii rasuulku dhintay intuu wejiga ka dhunkaday buu yidhi ibta xayan wamayitan yaa rasuula allah yani noloshaadiina waad wanaagsanaatay geeridaadiina waad wanaagsanaatay dee rasuulkii baa cayn- abubakar baa caynkaa leh markaa suufiya warkiina muxuu yahay marka haddaad sheegaysa abubakar baa caynkaa yidhi waad wa- geerina waad wanaagsanaatay markaad dhimatay intaad nolodna waad wanaagsanaatay marka saa rasuulku yidhi saa abubakar yidhi oo rasuulka yaqaana oo kha- khaliilkiisii ah آه، هدان خيل يا أنا يبولي لا- لاتخذت أبا بكر خليلا ولكنكم صاحبكم خليل الرحمن مركا وحويا هدان عيد خيل كديغانا يوحان كيا الله أبو بكر لكن خيل كي هو الله وركو اسمك حكمة شراوي واي وحوي الشيخ والناس إذا ماتوا يبعثون والناس ضدكوا إذا ماتوا هدي دنتان يبعثون ولا صو صاريا وهدي دنتان ولا صو بحنيا ما ننت قيامة ونصوم مري يعني بعث بعد الموت آه، الإمام بيوم الآخر نكسومر oo qof kastaba de waxa weeyaan inuu ilaahay la kulmayo oo la keenayo waa shay aan shaki lahayna qur-aanku aad uga warramay fakayfa tattaquuna in kafartum yawman yajcalu wildaanu shiiban assamaau munfatir bi kaana wacdu mafcuula marka waa arrin la samayn doono imanaysa oon shaki lahayn waayahay wuxuu ihi wadaliilu daliilkuna in laysa soo bixinayo qawluhu tacaala qowlka alla weeyaan alla uu leeyahay minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum ومن ومنها نخرجكم تارة أخرى منها أي من الأرض ذلك حقيسة أيان خلقناكم إذا أبو وأبيهن آدم يعني عيد بلغ أبو عيد بلغ أبو ري ومركا وحوي ذلك حقيسة كتماتي وفيها أرض قديهدا أيان نعيدكم إذن علينا وبالدفن بعد الموت مركا لمتان كدبنا هل كانت الذي كدوغي يقولك اللي نقلنا ومنها ذلك حقيسة أيان نخرجكم إذن كسو صارنا تارة أخرى مركا مركا oo waa bilbacfi yowma alqiyaama marka hadda dee laba waaba haynaa waa mukhatabidun baaba hadda laba dee hadda intaa noloshina waa haynaa dadka waa kuwa hadda- dadna joogaan dadna ay dhalanayaan subax walba waxna waa aasaynaa intaa qabriga baynu ku ridaynaa maxaa dhimaan un tii kalun baa dhiman soo saarka Aa, labadii kale waa haynaa taasna way soo baxaysaa saynu labadaaba u haysanaa hadda u rumaysannahay oo inaan uga shakisnayn baa takaan isaga iman doontaa wey وقوله تعالى الله سبحانه وتعالى قولك سيئو دليلا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله الله سبحانه وتعالى أنبتكم أي أنبت لكم وقال إذن, إذن سو ساري وإذن كسو دليي من الأرض دولك حقي نباتا نبات يباب إذن كسو ساري وواحد عني سينا وجهه ولقوا معنى يدو تفسير كراهو إن آدم لو قد شيدو دولك أبوريا ثم دباتنا يعيد الله سبحانه وتعالى يدين علينا فيها أرض قديدة يدين علينا ومركا لمتان هل كاسو يدين ويخرجكم وحين كسو ساريا لولكي وحين كسو ساريا إخراج سو سارتان صوب عند الله سبحانه وتعالى إخراج صوب عطان مركا قيامية وقل ماذا قال كدو حين آيات هرم بغلا معنى تادو والله أنبتكم الله وحين كدلي من أرض دوك حقي سنباتا لأنه آدم بالإنك أبوري مركا اللي لادنا وأي كورا معناها تمنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى آيات marka labada aayadood waa isku isku mid bay noqonayaan si kastaba ha ahaatee macnaha adigu laga wada waxa weeyaan wayu- nukhrijukum taaratan ukhraa iyo yuciidukum eh, wayukhrijukum ikhraajan oo soo bixin baa laga hadlaya daliilka laga hadlaya waxa weeyaan isa soo saarka marka bacfigu iyo isa soo bixintu waa shay sugan oo dee nusuusta aad u faraha badan ayay ku suganta waayahay wabacda albacfi muxaasabuuna wamajziyuuna biacmaalihim وبعد البعث بعث قداشنا محاسبون كولا حسابين يوي ومجزيون كولا أبال مرني وي بأعمالهم أعماشو ومركا دادك لا سو سارو او ee ay laga soo saara qabriga waa la xisaabinaya acmaashoodiina waa laga abaalmarinaya sida allah subxaanahu watacaala qur-aankiisa ku leeyahy waddaliilu daliilku qowluhu tacaala qowlka alla weeye liyajziya aladiina asaa'uu bimaa camiluu wayajziya aladiina axsanuu bilxusnaa buu yihi alla subxaanahu watacaala وآيضوا وعكوري ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين يعني الله وحقصوا ما في السماوات السماوات وحقصوا الله إسكاله إيه وراد الوالي وحقصوا وما في الأرض إسكاله إسكاله ليجزي ومركا وحقلوا دي أقدرا مرضوا السماوات ليه وحقصوا وقلوا وحقصوا ليه يضل من يشاء ويهدي من يشاء عدو دونه هنونيا عدو دونه باديا ليجزي مركسوه على المريو الذين تدكوا على المريو أساءوا يعني حمية بما عملوا وحي سميين أساءوا يعني إساءة سمية حمليمي بما عملوا وحي سميين وأبا المريو وإياي ويجزي الذين كويرا وأبا المريو أحسنوا إحسان وناقة سميين بالحسنى تي وناقة وأبا المريو oo macnaha waxa weeye dee basubadii wanaagsan oo jannadii abaa lagu abaalmarinaya qofkii markaa abaalmarkaasina dee wakti buu imanaya waa goorma waa qiyaamaha xisaabba markaa jirta oo kii isaada sameeyey xumaha la yimina oo ficilkii xumeeyey oo kufri sameeyey oo meel xun marayna waxa weye naar baa lagu abaalmarinaya kii wax wanaagsan sameynaya khayr baa lagu abaalmarinaya marka xisaabtaas iyo jazahaas way wax jira qofka hadduu khayr la yimaado khayr buu helaya hadduu shar la yimaadana shar buu helaya faman yacmal mithqaala daratin khayran yarah ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين آيات كفر بدأي شرح وقول لي ومعنا تصالين يا إن دي حسابت أي شيء سمعنا قيامة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون وكان سبحانه وتعالى marka xasanaadina waa lagu badiyey oo tafadulan min allahi subxaana watacaala waa fadligiisa iyo dheeraadkiisa iyo naxariisashada dadka khaaga u naxariisanayo sayi-aduna lagu badin maayo waa sayi-adii wax latiibun baa laga abaalmarinaya xagga wanaaggana dee waa lagu badinaya waa min fadlihi weeyaan iyo dheeraadkiisa wey alla subxana wa tacaala waman kadaba bilbacfi kafara waman axadka kadaba beeniya bilbacfi bacfiga isa soo bixinta qofka beeniya kafara waa gaaloobay qofkaas oo diinta ilahay buu ka baxay والدليل دليلكنا قوله تعالى قولك ألا ويان زعم الذين كفروا زعم الذين دولك وحي شيكتين كفروا قالوا بي أن لن يبعثوا إن لصابحين إنين أي شيكتين قل وحاتر هذا بلا تبعثون ولا يصوص عليه وبلاد الإجاب النفي ويان وهذا كهور الله صوت شيغي وأي سوغين وإذا هذين لا يبعثوا لصابحين مايو إن الله صوت صار أي شيغين أيام مركان لقوه ريمان يوحل بلا ay tubcasuuna waa laydin soo saaraya markaasa ilaahay dhaartay haddana wa rabbii rabbigay baan ku dhaartay latubcasunna waa laydin soo saaraya oo laydin soo saaraya uma dabeetana latuna latunabba'unna dabeetana waa laydinka warramaya oo laydinka warramaya bimaa shay baa laydinka warramaya camiltumaa samayseen wadaalika kaa la soo sheegay oo maxay ah bacsiga iyo isa soo bixinta iyo is abaalmarintu cala allahi alla korkii yasiirun mid fudud weeyaan oo waxay yidhahdaan alcaadatu aysaru min alibtidaa soo celinta ayaa ka fudud bilowga oo bilowgii hore ee la bilaabay qofkan bani aadankaa oo lagu abuuro dabeetana nafta laga qabto oo qabri lagu riday iyo soo celin hadhow la soo celiyo waxaa fudud maxaa fudud soo celin dambe ayaa fudud wa huwa ahwanu calayhi waa ka ala subxana watacaala marka bacfiga qofkii de waa gaal sababta ku gaala way maxay tahay yaa sheegaya muxuu diiday bacfi hay-addi maxaa garanay inu badi waa gaaloobay bacdigu de waa gaaloobay maxaa maxaa saaba maxaa daliila hawaka imaankiibaa ka maqantay wuxuu diiday qur-aankii buu beeniyey takdiib bilqur'aan baa layahay qur'aanka ilahay buu beeniyey ee ka warramay in laga rabo qofka iimaan bilyawmi alaakhir aayaadkaas o dhan bu de markaa beeniyey weyan qur'anka qofkii beeniyana mid muslim noqonaya waa gaalowey iyagu marka waxay odhanayaan in hiya ilaa xayaatuna addunyaa wamaa naxnu bimabcuufiin walaw taraa id wuqifuu calaa rabbihim qaala laysa hada bilxaq markaasaa la tusaalaynaya ila waxay lahay nala soo bixin maayo soo maha isha ayoo ku dhuftay baa la bal warraba hadda ka warraba tani ma dhaanteed baa ma runbaa bal hadda maxay idin la tahay walaw taraa id wuqifuu calaa rabbihim qaala alaysa hada bilxaq qaaluu balaa warabbina qaala faduuquu lcadaaba bimaa kuntum takfuruun sheekada ka boxo kala hadlata waa dhan run soo maha soo maydaan rumayn aa haddaba gala iska qabto daba naarta saasaa la odhan doona waliilun yawmaydin lilmukadibiina aladiina yukadibuuna biyawmi iddiin wamaa yukadibu bihi ila kullu muctadin asiim idaa tutla calayhi aayaatuna qaala asaatiiru lawaliin kala bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun halkaan waa waa laga warramaya dee beeninta ay beeniyeen iyo maaragtay say waxay yihiin xaaladoodu tahay aayaadkaas oo dambe o dhan saas waa shakeynay ama iqnaacu haaulaa almunkiriin buu yidhi qancinta la qancinayo kuwa munkiriinta ah ee bacsiga diidan sida loo qancinayaa waa iska fududay hadday de qancayaan sharcu markaa ku dhigirtay waxna waa soo marray oo macnaha waxa weeyaan ta koowaad waxaa lagu odhanayaa horta wax allaale wixii bacsi ah aysa soo bixini waa shay mutawaatir ah mutawaatir waxaa leehay wararka dad badan oo maxaan ku dhahay akhbaartooda lagu kalsooni badan iyo lagu kalsoonaanaya ay iska wariyeen oo macnaha ambiyadii iyo rusushii iyo kutubtii la soo dejiyey oo dhan baa ka sheekaysay kutub oo dhan maxay ka warrantay in qiyaamo iyo maalin la soo saariyi jiro way marka waxaa leeyahy war warka noocaasi ummadahoo dhami kala dhaxleen oo qolo waliba rumaysan tahay xitaa kuwan maaragtay kiristaanka iyo nasaara iyo yahuud iyo qiyaamo waa rumaysan yihiin waxaasoo dham ay rumaysan yihiin ee la soo naqliyey ee khalqigu khalaa'iqdu ay kala dhaxashay sidee baad arrintaa u inkiraysaan idinkoo rumaynaya mid baasoo munxarif oo faylasuuf a ku magacawdeen oo mabda'a gaalnimaha wata warku keenaya ad rumaysanaysaan se inta warkaasaa loo soo naqliyey ee intaasoo mada soo kala guuriyeen si a u inkiraysaan kaas waa qor talbaad waxaa laleeyahay caqliga naftiisa ka marakacayo oo kullu axadin laa yunkiru an yakuuna makhluuqan bacda alcadam qof kastaaba inkiri maayo inuu la- abuuran yahay oo qof abuuran u yahay kadib markuu cadam ahaa waxaan jirin markuu ahaa kadib ila qof waliba taariikhu adduunkan soo maray aanu jirinba cadam uu ahaa hal ataa cala linsaani xiinu min adahri lam yakun shay'an madkuura xilli baad soo martay aan waxba ahayn haddana waad abuuran tahay marka waxa weye taasi maxay kutusinaysaa ee kaa hadda abuuray ee keenay ee adoon jirin oo cadam ah ku keenay muxuu samayn karaa inuu kusoo celiya de kuma cusla wahuwa aladi yabda'u alkhalqa uma yuciiduhu wahuwa ahwanu calayh waa kaa lehi subxana watacala kama bada'na awala khalqin nuciiduhu wacdan calayna inaa kunaa faaciliin waayo mid kastaba wuxuu- wuxuuna inkirsanayn ee sama- weynaanshaha samaawaadka iyo dhulka iyo sancadaa weyna u abuuray allah subxaanahu wa tacaala baanu diidanayn oo haddii waxa weyn aad u garata alla inuu abuuray bani aadamka yara tabar sare socinsa maxaad la yaabaysa lakhalqu الsamaawaati wاlardi akbaru min khalqi الnaas awalam yaraw ana allaha aladi khalaqa الsamaawaati wاlard walam yacya bkhalqihina biqadirin calى an yuxyiya اlmawta bala inahu calى kuli shayin qadiir أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون waayay midda kale waa saddexaad qof kasta oo aragti u saaxiibi oo ishiisa wax ku fiirin karaa wuxuu u jeedaa maxaanku dhulka markuu eego dhul abaar ah oo dhimatay oo boor iyo bus ka kacay ayuu u arkaya markaasaa ayaama yar kadib baa bahal hogol inta ku fadhiisato ayaa maxaa ka soo baxaya baad baa ka soo baxaya markaasaa dhulkii maydka ah ee dhintay ayaa doo ka soo boodiyey waa aaya min aayaati illahi kutusinaysa yani wax dhintay oo la nooleeyey markaa ma diidi kartin baa leeyihi taaba waxaad arkaysaan sanad walba intaasoo jeer bay idiin muuqataa dhul meyd oo dhintay oo abaar ka kacday oo baad ka soo baxay wa min aayaati annaka tara alarda khaashicatan faida anzalna calayha almaha tazat warabat ina aladii axyaaha lamuxyi lmawta inahu calaa kuli shayin qadiir ta saddexaad wuxuu yihi amarka bacdiga waxaa kutusinaya xiskaa kutusinayo tusaalayaasha hore aynu soo marray suuratulbaqara ilaa shantii dhacda ee dadku ay arkeen ayuu taana ku keenaya ee waxaa kaloo lagu garanaya xikmaddana waa lagu garanayaa oo xikmaddu waxay keenaysaa bacsi inuu jiray keenaysaa xikmaddu caqliga wanaagsan haddaad adeegsato sababtu maxay tahay waxa weeyaan meesha tan waxaad arkaysaa dadkiiyo qof dhaalim iska nool yahay oo wuxuu doona laayey oo wuxuu doona dilay oo wuxuu doona sameeyey oo suu doona yeelay halkana mid madluuma oo la balanbaliyey oo xoolihiisii la dhacay oo markii dambe isagii la dilay oo dadkiis la baaba'shay baa isnaakan joogaya labada saasay kula dhimanayaan caqligu muxuu halkaa keenaya caqligu wuxuu keenayaa meeshaas dadkaas saa ay ku kala tageen inay arrintu ahayn in wuxuun ay dambeeyaan oo maxay imanayso abaalmar wax leeyan imanayaan allihii abuurayna cabasu ma abuurine ee waxaan dhacaya wax ciyaar ku- ku tegaya maaha ee beri ka maalin baa qof walba xaqiisa la siin doonaa taa kudhi waxay kutusinaysaa maxaan ku dib ku yahay inaanay ahayn ee bacsigu ee inuu yahay daruuro uu yahay oo xikmaddu ay kutusinayso afa xasibtum anama khalaqnaakum cabatan waanakum ilayna laa turjacuun watacaala allahu almaliku alxaq laa ilaha ilaa huwa rabu alcarshi alkariim waa kaa lehi subxana wa tacaala وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وأرسل الله الله سبحانه وتعالى وصادري جميع الرسل رسول ما انت مصادري مبشرين حاليين وبشارين إياه وعدي طاعة الله تمادا ودين إلهي راعده كانوا بشارين إياه ومنذرين حاليين وديك إياه وعدي عصيان إياه كفر يحمل الله تمادا نار إن ليهين halkaa uga digaya naarta halisteeda wadaliilu daliilkuna qawluhu tacaala weeye in ilaahay rasul soo diray hawshooduna ay tahay inay bushaareeyaan oo digaan waxaa u daliila rusulan mubashiriina wa mundiriina lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda arusul aayaddu marka aayad kale ka horraysadoo xagga horun bay ku xidhantaa wa- wa- wa rusulan qad qasasnaahum calayka min qabl wa rusulan lam naqsushum calayka min qabl wa kallama allahu muusa takliiman rusulan markaa halkaasi noqonaysa oo macnaha waxa weeyaan waxaan soo diray arsalnaa rusulan baan soo diray qaar aanu kaaga qisoonin iyo qaar aanaan kaaga qisoonin halkaasay ku xidhantay waa rusulan baan rusulan baanu soo diray halkaad ka bedelaysa markaa rusustii hore id ka bedelaysa halkii hore ay ku xidhantay rusulan baanu soo diray mubashiriina xaal ay yihiin rusushaas kuwa bushaaraynaya wamundiriina xaal ay yihiin kuwa digaya lialla xikmadda loo soo dirina weli waa lasii wadaa liallaa yakuuna bushaaradan iyo indaarkan xikmadda looga jeedo liallaa yakuuna yani saan u ahaanin linaas dadka aan ugu sugnaanin cala allahi alla korkii xujatun xuja aanay u ahaanin bacda arusuli bacda irsaali rusul rusul markii lasoo diray kadib aan dadku wax gara aanay u helin oo odhanin ile xujadii ku quntaye allaw maxaad wax noogu soo diri weyy allaw cidba noomaad soo diri oo say beri ka maalin dafraad ay u keeni doonaan o odhan doonaan markii qowmu nuux la weydiin doono war qowmu nuuxow maydii maydiyidii nabiyullahi nuux maydin soo gaarsiiy ma ataanaa min bashiirin walaa nadiir waxbana soo gaarin ille waa iska waxay barteen been ay sheegaan oo dafraad ay adduunka ku yaqiineen marka waxay moodayaan aakhire marka laysla tagana in si wax loo dafiri karo macaynkaas ahaa war nu nuuxo maxaad markhaatiyaad haysataa yaa ku marag furaya bal ummatu maxamed iyagaa dadka ugu dambeya hala warayso ummatu maxamed bar warrama wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan litakunuu shuhadaaa cala annaas wayakuna arasuulu shahiidan calaykum halkaa waa markhaati furay marka iyaga sheegi marka xikmadda looga jeeda waxa weeyaan inaan beri dadku gar aanay helin oo aanay odhanin cudurdaar ay ku warwareegaan oo yidhahdaan allah waxba nama soo gaadhin arrintaa inaan la helin ba rasul rabbi waayo marka wuxuu yidhi wa awaluhum ka horeeya rusushaas nuuxun weeye calayhi salaam wa aakhiruhum ka u dambeeyana muxammadun weeye sala allahu alayhi waaalih wasalam waaya wadaliilu daliilku calaa ana awalahum ka u horeeya inuu yahay yani u daliila nuuxu nuux inuu yahay calayhi asalaam qawluhu tacaala weye inaa awxaynaa ilayka kamaa awxaynaa ilaa nuuxin waannabiyiina min bacdi inaa annagu haddaanu alla nahay awxaynaa waan ku wayoonay awxaynaa waan waxyoonay ilayka adiga ayaanu ku waxyoonay rasuulkii allow kamaa awxaynaa iixaan waxyood oo kamaa awxaynaa misla iixaa'ina maratay waxyigayga iyo kale kula mid ah ilaa nuuxi nuux aanu waxyoonay waxyoontii aanu nabiyullahi nuux waxyoonay kula mid ah iyo wanabiyiina ambadii ambiyadii aanu waxyoonay min bacdihi ay min bacdi nuux nuux ka dambeeyey yani adigana waanu ku waxyoonay sidaan ugu waxyoonay nabiyullaahi nuux iyo ambiyadii ka dambeysay adugu hadda aayaddu daahir kuma aha daahir kuma aha qaabka shee ku daliishado inay tahay markaa nabiyullahi nuux awalu awalu rasuul inuu yahay waxaad mooddaa inaanay aada ugu caddayn aad inaan ugu caddayn baad mooddaa aad inaan ugu caddayn lakin waxaa waxaa si fiican u sii caddaynaya xadiidka xadiidu shafaaca oo ina annaasa ya'tuuna ilaa nuux bay u imanayaan nuux u horreeyey ee loo soo diray maxaan ku idhahdaa dhulka loo soo diray baad ahay marka xadiidkaasa sariix ku ah laakiin aayadu de inuu loo waxyoodo un baa meesha kama horreeyen marka xadiidkaas baa sariix ay kusii tahay waaya aayaadku dagayna walaqad bacatnaa fi kulli batin rasuul an icbudu llah wajtanibu daaguud baa ka mid a wamaa loo soo dhiibay maxaan ku idhahdaa waxi loo soo dhiibay oo loo waxyooday wa kullu ummatin bacatha allahu ilayhaa rasuulan wa kullu ummatin ummad dhammaanteed waxaa alla u soo diray rasuulan buu usoo diray oo rasuulkaas min nuuxin laga soo bilaabo ilaa muxamed ummatu nuux ilaa muxamed laga soo gaaro rasuulkaasoo ya'muruhum faraya bicibaadati illahi alla subxaana wa tacaala cibaadadii faraya waxdahu xaalu alla keligii yahay wa huwa yanhaahum ka reebaya can cibaadati daaguut daaguut iyo shaydaan caabuditaanka ka reebaya waayo marka waxa weeyaan ummad kasta alla subxaanahu wa tacaala rasuul buu usoo diray rasuulkaa xilkiisu wuxuu ahaa tawxiidka ilaahay inay ugu yeedhaan oo ummadda gaadsiiyo oo ka reebo shirkiga uu ka reebo ummad kastaba rasuul loo soo dhiibay maxaa loo soo diray maxaa u daliila wa in min ummatin ilaa khalaa fiiha nadiir ummad kastaba waxa weeyaan mid diga oo nadiira ayaa tegay oo maxaan ku dhaha jiray waayo iyo aayadda hadda aynu dee ku khatinay oo daliilka ah iyo wadaliilu daliilka qawluhu tacaala alla subxaanahu wa tacaala uu leeyahay baa u daliila ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولقد والله ما كنا قد بعثنا وان دري في كل أمة أمة كل وان دري رسولا رسولا يعني ودري ووحد دري محوية أن اعبدوا الله أي اعبدوا الله لا عابد اعبدوا الله لا عابد واجتنبوا قد يراد الطاغوت طاغوت يا الشيطان قد يراد طاغوت وحال يلا وين من دون تدرس بريتك وجبتها وعلى ريول الله سبحانه وتعالى غير كي لا عابدوه أي طاغوت لي هذا marka rasuul kasta saasaa lala soo diray nabiyullaahi nuux baa rususha u horreeyey nabiyullaahi moxamed baa u dambeeyey in nabiyullahi moxamed u dambeeyey maxaa u daliila maa kaana moxamadun abaa axadin min rijaalikum walaakin rasuula allahi wa khaatama annabiyiin wa kaana allahu bikulli shayin caliima marka waxa weeyaan waa ambiyada kii lagu khatime weeyaan falaa nabiya bacd nebi ka dambeeya ma jiro waman iddaca anubuwata bacdahu fahuwa kaadibun qofkii nibaadnimo sheegta rasuulkii moxamed kadibna fahuwa kaadibun beenawaas weeye kaafirun gaal weeye murtadun can islaam diinta ilahay mid ka baxay weeyaan nasal allah subxana wa taala وافترض الله على جميع العباد بالطاغوت الكفر بالطاغوت والإيمان بالله وافترض الله الله سبحانه وتعالى وفرض يالي على جميع العباد أدومها دمانتو وفرض يالي الكفر كقالوا gaalnimo bitaaquuti taaquutka laga gaaloobo iyo waliimaana rumayn bilaahi alla subxaanahu watacaala la rumeeyo taas ayaa ummadaha dhammaantood lagu farad yeelay oo macnaha waxa weeyaan waa tawxiidkeenu soo maro waa kalimatu laa ilaha illa allah unba intaas macnaynaysa oo kalimatu laa ilaha illa allah dhamaystirmi mayso ilaa laba shay la helo mooyaane labadaasi waxay yihiin in ilaahay subxaanahu watacaala keligii la caabudo wax allaale wixii alla ka soo hadhay ee aaliha ana cibaadada laga xayuubiyo oo laga gaaloobo kufri bitaaquut ile laa ilaaha waa nafyi marka ilaahyo oo dhan baad inkiraysaa wax la caabudo oo dhan baad diidaysaa abdu maa shay weeye tajaawaz haddii uu la gudbo alcabdu addoonku xaddaw xadkiisa u kala gudbo xadkiisa wixii uu dhaafiyo addoonku oo min macbuudin mid la caabudo ah aw matbuucin mid la raaco ah aw mutaacin mid la adeeco ah kaas baa taaquut la yidhahda wax kastoo xadkiisa la dhaafiyo oo asalkiisa waxaa la yidhi waa mushtaqun min aطugyaan طugyaan baa laga keena halkaasa laga soo dhambaray oo laga soo shaqaaday طugyaankana waxaa la yidhahdaa waa mujaawazat اlxad xadkoo la gudbo oo maxaan ku ray waa waa xadkii loogu talagalay waxa marka u dhaafo ayaa طugyaan la yidhahdaa sida masalan qur-aanka markii laga warramayey biyihii nuux lagu hafiyey tolkii lagu hafiyey ee ummaddiisii ee gaalooday lagu hafiyey inaa lamaa طaga almaau xamalnaakum fi ljaariya markay biyihii xadgudbeen dagal maaw biyi marka way xadgudbeenoo biyu xad loogu talagalay oo ay joogaan oo dhulka oho dadku ay ku noolaadaan oo biyaha ceelasha iyo baraagaha iyo dhulka ay ku jiraan weeyaan laakiin maalinta waxay tageen buuraha korkooda iyo samaawaadka faltaqa almaau calaa amrin qad qudir meel ilahay qadaray ku kulmeen biyihi samaawaadka buurahay korka ka mareen biyihi marka waxa weeyaan waa waa duqyaan xaddhaaf weeyaan macnaha marka waxaa looga jeedaa kuwa kan hadda laga hadlayaana sharci ahaan waxa weeyaan in addoonkii uu gudbiyo oo maxaanku dhahdaa cid uu caabudayo xadkoodii dhaafiyo ile macbuud ilahay un baa cibaado iska leh mid la raacay raaciddu xuduud bayneeda lagu raacayo saalex yahayna kuwan caabuday dawaaqiit baa la odhanaya wax caabudaya laakin kii la caabuday dhintay ee saalixa isagu soo geli maay meesha markaynu saa u eegno waxaa soo gelaya marka koowaad oo hawshaa ku jira culamaau suu aladiina yadcuuna ila aldalaali walkufr horta asnaamta koo bay ka yihin iyagu wax allaale wixii sanam ah ee ilahay keyrkii la caabuday ee dhagaxa ama xajar ama shajar ah ee ilahay keyrkii la caabuday maxaa la odhanayaa daaquut baa la odhanaya culamaau suu aladiina yadcuuna ila aldalaali walkufri shaarixa kuu sheegay hadalka hoos bad ka eganaysa culamaau suu culimada xunxun aladiina yadcuuna kuwa ku yeedhaya ila aldalaali baadinimo ku yeedhaya iyo walkufri gaalnimo ku yeedhaya aw amase yadcuuna ila albidac bidcooyinka ku yeedhaya shay bidcaa bay dadka ugu yeedhayaan aw amase waxay ugu yeedhayaan ilaa taxliili maa xarama allah wixii alla subxaanahu watacaala xarimay xalaalayntii bay ugu yeedhayaan aw taxriimi maa shay xaalaannimadii alla subxaanahu watacaala uu xalaaleeyey taxriimi maa axala allahu alla wuxuu xalaaleeyey xaaraannimadii bay ugu yeedhayaan dawaaqiitun kuwa dawaaqiit baa layaha intaasiba waa dawaaqiit oo kuwa dalaalka dadka ugu yeedhaya iyo kufriga ee maxaanku dhahay mabaadida qadan ku yeedhaya ee diin taxriifa ku yeedhaya waxaa soo gelaya ee bidcada ku yeedhaya kuwa suufiyada ah ee kubaara suufiya ee meel u fadhiya ee ilaahay keyrka in la barya dadka ugu yeedhaya ee xabaala in la dawaafo dadka ugu yeedhaya ee in wax loo gawraco meelaan sharcigan ugu yeedhaya kuwaas dawaaqiid baa layaha bidcooyinku waa kala duwan kuwaas waa nooc bidcada ka mid oo dawaaqiid baa la odhanaya waxaa dawaaqiid baa la odhanayaa kuwa takfiirka ah ee ilaahay hayr dadka caabudaya muslimiinta gaalaysiinaya waa dawaaqiid kuwaasun dawaaqiid bay noqonayaan kuwa ilaahay dadka caabudaya ee tawxiidkii la yimi ee la yaqaana ee diinta ilaahay ku dhaqmaya ee diinta ilaahay ku toosan ee masaajida ku ku caabudaya ilaahay subxaana watacaala oo soomaya oo salaadaya mujtamacaadka dhan ee aanay u miidaan dayin oo wax shuruud ah u eegaynin shareecadu ay yeeshay kuwaa qudhoodu waa dawaaqiid maxay dawaaqiid ku noqdeen waxay dawaaqiid ku noqdeen kow horta waxa weeyaan waxay xalaashadeen ila xukun bay rideen waxay xalaashadeen wixii ilaahay subxaana watacaala u xaaraan ka dhigay waayo kufri qof la gaalaysiiya muslima waa jariime aada u weyn weeyaan qofka muslimkaabay dhigiisa xalaashadeen in la dilaa banaan in maxaan ku dhahday haweenaydiisa haddii ay mabaadidooda qaadato way iska kaxaysanayaanoo waxoogaa istibraa-un inay qof gaala naa gaalaho maxaan ku dhahay gaalada ahayd oo soo islaamtay istibra iyo wixii ilahay loo eegaya unbaa marka ay fiirinayaan kadib way iska guursanayaan oo wilaayo sugi maayaan dabayxadii dadka muslimiinta ay gawracayeen waxba eegi maayaan oo waxay kuleeyihin waxay gawracayeen waa xaaraan oo waxa weeyaan masaajidooda ku tukan maayaan oo waxay leeyihin meelaha kan waa shayaaiin baa meesha forfoorsanayso cibaado lama yidhaahdo waxaasay shubayn axkaam waxa weeye taxriim iyo taxliil bay ku jiraan khatar ah marka noocaas bidcada aqudhoodu ee dadka gaalaysiinaya kuwa qudhoodu dawaaqiid wey dawaaqiid bay noqonayaan waayahy waxaa dawaaqiida soo gelaya waladiina yuzayinuuna liwulaati اlamr kuwa qurxinaya liwulaati اlamri nimanka umuuraha maamulka ummadaha u haya maxay u qurxinayaan alkhuruuja can shariicati اlislaam shareecada islaamka inay ka baxaan bay u qurxinayaan binudumin yastawriduunaha anzimo iyay soo waaridayaan oo mukhaalifatan linidaami diin اlislaam dawaaqiitun kuwaasna waa nimanka culamaa usuuga ah ee xukaamta aan ilaahay sharcigiisa wax ku xukumayn ama iyagoo raba shareecada inay ku xukumaan odhanaya qawaaniinta tan wax dhibaataa male way iska maartay waa bustaynayaan oo way macanaynayaan mar hadda idinku muslimkiin aa shahaadanaysaan qaanuunka waad kaga socon kartaan wax ba'siya male oo diinta aayad baa saa odhanaysa oo xadiis bacaynka odhanaya kusoo qabanayaan kuwaasina dawaaqiit wey waa khatar kuwaas noocaasna oo culamaa usuu baa la yidhahdaa waxaana soo martay waa waxaan xusuustaa mar meel iyagoo aanu waxbarashaanu ku jiray markaasaa waktigii shuuciyadu ay waddanka laga faafinayay oo dawladdii waddanka ka dhacday haysatay shuuciyadda iyo mabaadida maaragtay ay mar waddanka ku faafistay markaasaa waktigaa salaadu gaadhay iyo baanu iska bixi jiro dee waanu salaadaan soo tukan jira markaasaana ku dhibaataystay war nimankan unbaxaya ee amar la-aanta tukanaya misaada laysuma ogole markaasi ay nimankan waxay u bayan waa niman dhalinya marka ilaa shan nin baanu hayn marka waxaa la nimankan nimankan khatarta ee ku adag ee iyagu aan maaragta iska tukanaya waxay u bahan yahin xoogaaba in la saxo waa niman dhalinya wax la fahansiyaa loo bahan yahay wadaad bay noo keeneen markaasaa wadaadkii baa khudba dheer baa duhurkii markii labadii duhurnimo raadiga tukada kadib ay naxareeyeen waa tashan waxaan war nimanka hadday hadda hadalka inagu bilaabaan gabal bayna ugu ridaya niman aamusana maaha marba nin baa loo dhiibaya hadlaya waxaynu yeellaa bal intaynu casharka soo tukanno ilaa makribka waan isku dhacna nimanka kale illa innagaa baa inoo jeeda dantu waxay tahay innagaa naga hadlaya adigu markaan casarka soo tukanay baan soo galay khudbadii baa socota bashuragga loo jeeda waa annaga marba nin baa soo gala hadhowtaa ninku muxuu ka hadlayaa wuxuu leeyahy shareecada islaamka iyo way iswaafaqsan yihiin iyo markis iyo lilan iyo angels waa niman gaalo oo shuuciyiina oo malaaxidaah oo kafara ah oo gaaladii kaleba maaragtay kasii daranoo kule ilahba ma jiro kuwa dag ilahay rabaysan baaba ka sokahiye ilaha ma jiro aaminsan markaasu wuxuu leeyahay isma diidan oo dee rasuulkuna wuxuu yihi annaasu shurakaun fi salaat dadku saddex waa shurako ay ku yihiin almaaw wannaaru walkala dadku waa hanti wadaag baa rasulku ugu leeyahay oo biyaha iyo cawska iyo baadka la cunay iyo maaragtay biyaha iyo dabka iyo waxa weeyaan waa waa waa wadaagtay waa ka dhexeeya dadku furakay ku yihiin oo arrimaha caamka dadku ay wadaba leeyihiin maalkisna wuxuu yihi yaa cumaal caalam ittaxadu shaqaala adduunka midooga oo waxaa ku midoodaan saa iyo saa waxbu sheeg sheega marka ismaba diidanaba marka nimankiina salaada ula cararayo shuuciga nimadan laydin sheegaya mabda dhibaato badan maaha isdiidi maayaan habeenkii markaa hogataan uun salaadiina jamciya shaqadii caamkayd bay ku jiraan dawladdi laga hor iman maayo waa in hawshan wadaan wuxuu khudba dheer buu ku jiraa wuxuu rabaa inuu iswaafajiyo ilaahay kitaabkiisa iyo gaalada waxay wadata inuu iswaafajiyo oo markaa khuruuj can islam diintiiba banaanka ayuu rabaa dadka inuu saaro oo gaalnimada ilxaadka au markaa barakaynaya waa daaquut baa kaasoo kala odhanaya waa noocaas waaya wuxuu yidhi marka arrintaas sheiku taxliilinayaalo liana haaulaai tajaawazuu xaddahum kuwaa dhammaantood ka kufriga iyo dalaaka ku yeedhaya ka bidcada ku yeedhaya ka taxliil iyo taxriim ku yeedhaya wixii ilaahay aan xalaalayn xaaraamaynaya ka maxaan ku dhahay nimanka madaxda u qurxinaya ee fataawada siinaya masaa'il kasta far waa looda saaraya waa waafaqsan tahay shareecada dawladdu rabta rag baa qaliga ku duugaya waxaa soo dhami liana haaulaai tajaawazuu xaddahum xadkoodii bay gudbeen fa ina xadda alcaalimi ninka caalimka xadkiisa waxa weeye an yakuna mutabican lima jaa bihi nabiyu sala allahu alay wasalam inuu rasuulku wuxuu yimi raaca la doonaya maxaa yeelay liana alculamaa xaqiiqatu warasati alambiyaa culimadu waxa weeye xaqiiqa ahaan waa nimankii dhaxalkii ambiyada dhaxlay yarifuunahum fii ummatihim cilman wa camalan wa akhlaaqan wa dacwatan wa tacliiman yani waxay dhaxleen oo ambiyadii ka dhaxleen oo ummaddii markaa gaadsiinayaan cilmigii ay rasuulka ka dhaxleen iyo camal falki iyo akhlaaqdii iyo dacwaddii iyo tacliimtii iyo khayr fa idaa tajaawazuu hada alxadda xadka hadday dhaafaan wa saaruu yuzayinuuna lilxukaami oo ay markaa noqdaan kuwa u qurxinaya xukaamta alkhuruuji can shariicati alislaam bimidli hadihi nudum andimada iyo qawaaniintaas bay ugu qurxinayaan oo marka ay leeyihiin wax dhibaataa male way iska fiican tahay waagi waddanka dee ee gaaladii laga kiciyey kuwan soomaalida markaa dawladnimada qaateen ayaa waddanka waxaa la yidhi qaybtana dawaqooyi bay yidhahdaan ayaa la yidhi war maxaa la yidhi markaas dee dad shacabki waxay yidhahdeen annaga culimada annaga wakiila shacabku mar kastaba waa rabaan diinta ilahay oo shacabku qaar ba waxay koonaya shareecada ma raba dadkiyo waa taas oo kale shacabkii dhamaa waxay yidhahdeen annaga waxaa naga wakiila kitaabka qur-aankaanu doonayna culimada naga wakiila culimadii de markaa jirta culama usu way noqdeen culimadii baa la diray xagga iyo meeshii muqdishaa la geeyey waxoogaa un de cazumadii inta loo qaaday niman awalba de ansaar ficlan bay ahaayeen marba hudheel baa la geeyaa marba meel baa lasoo daawisiiya beerii baa la dhex geegeeya halkan wax la siiyey cashar fiican baa loo qaday dadaan cuneen waxbay mar baa loo labisay de waxaa lii annagaa marka muslimiin oo meeshii hayne waxbaa ka baqina de mar hadduu gaalka inaga kacay saarcadii hadduu inaga tegey waxa weye inagun baa maaragtay de meeshii inagaa joogna dee nana muslim baa naga kaa inay wax khiyaameeyeen way is ogaadeen markay waddanka kusoo noqdeen nin goobjoog ala iga warramay wuxuu yihi waxaan sugaynay bal nimankii waxay soo ogolaadeen markay yimaadeen ee waddanka yimaadeen bay guryahoodii galeen waa soo bixi waayeen warweado maxay ku dhacay maxaa soo soo sharciga inoo soo ogolaatay inaad rumasa muxuu noqday waa loo gebiyey gabayga waxaa kamid ah waxaan ka xusuustaa waddankii dhammaa wax yar siisataye waa yahay wadaad ma maqashan qisada waddankii dhammaa wax yar siisataye waa yahay wadaad shacabkii baa caynkaa u hadlayay oo macnaha dadkii inay shareecadii ay ogolaayeen culamaa usuu inay leexiyeen oo diintan ay ka leexiyeen oo qawaaniintii beledii markaa codisha binaala iyo hindian binal cork iyo wixii baa lata- la tashriiciyey oo qaninka lagaga dugay marka culimadu hadday culamaa usu yihiin waxa weeyaan dee dariiqadaasay marayaan waa kuwa markaa sheekh uu ka hadlay waaya maxaa yeelay wi liannahum tajaawazuu maa kaana yajibu calayhim an yakunuu calayhim almutaabacati sharica waxay gudbeen ila xadgudubka la doonayaaye wixii waajibka ahaa inay ahaadaan oo sharciga raacidiisa abay gudbeen way markaa sheikhu halkan wuxuu ka hadlaya dawaaqiiddaa la sheegaya ru'uus bay leedahay wdawaaqiit xagga matniga wdawaaqiitu dawaaqiitu kasiiratun way fara badan tahay way fara badan tahay wa ru'uusuhum madaxyahooduna khamsatu shan wey dawaaqiid haddaad maqasho waxa weeyaan waa taynu soo sheegna waa jamcu daaquut oo waa kaa xadgudbay baa la yidhaahdaa waa fara badan tahay madaxdooduna khamsatun shan weeye ibliisu axaduhumaa ka u horeeya ama awaluhumaa ibliisu wey waa ibliis lacnat llahi caleyh oo ibliis waxa weeye waa shayطaan rajiim oo nacdasha ilaahay subxaana watacala dusha ay ka fuushay lacnat llahi calayhi waina calayka lacnati ilaa ywmi اddiin waa kaa la yidhi subxaana watacaala marka ibliisku dee waa amarkii ilahay buu diiday ilahay waa yaqaanay rabbinimu u garanayaa ilaahiyadiisa inuu leeyahy garanaya wax kasta waa fahansanaa laakiin waxa weeye waa inkiray oo waa diiday amarkii alla inu qaato waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliisa abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin marka waxa weeyaan kaasaa horta kow ka ah waman axad baa isna ka mid ah ru'uusu dawaaqiid cubida la caabudo wa huwa raadin isagoo raalli ku ah yani muxuu raalli ku yahay in ilaahay sukadii la caabudo waa ru'uusu dawaaqiid oo markaa ka hal la caabudo fii xayaatihi hal la caabudo ama hal la caabudo bacda mamaatihi markuu dhintay kadib laakiin waa inuu markuu noolaa raalli ka ahaa iyadoo la caabudayo hadda la soco ile halkao ishkaal baa ku imanayo oo dadkii ambiyadii caabuday iyo saalixiintii maxaad arrintooda ka yeelaysaa macnuu waxa weye kuwaasi raalli kumay ahayn markay joogeenna cidima ogolan in la caabudo cidina ma caabudaynin markay dhinteen un baa la caabuday shaqa iyago kumale arrinka oo xitaa sheekhu islam ibnu taymiya raxmatullahi caleyh kitaabkiisa majaladka waad fataawada wuxuu ka warramayey markuu istigaasa ligayr illah oo shirki ah ilahay keyrki in la baryo oo la gargaarsado markuu ka hadlayey waxyaaba fara badan oo dadkan hadda istigaasada samaynaya shaydaanku uu ku sameeyo ayaa jira oo wuxuu leeyahay marka ay shaydaanka markay weydiistaan nin sheekooda ah ama nin uun caalimahoo dee wanaagsanba ay baryaan oo ay yidhaahdaan arisnaa ya qaws hadda jilaani oo kale markay leeyihin arisnaa ya qaws madad yaa jilaani waa moogtay waa waa gurmad bay rabaan oo gargaar bay weydiisanayaan markay caynkaa yidhaahdaan shaydaankiibaa suuradii qofkay baryeen ugu imanaya weliba isagoo muuqaalkiisabe ninkay baryeen naftiisa waa u imanaya bu markuu yimaado ayaa laga yaabaa weliba waxyaabuu doonaya inu wax ka siiyo la baciidsan maayo oo asnaamtuba caynkaasay ahayn asnaamtii gaaladu maxay dhagxanta u caabudaysa dhagxanta tan shaydaan baa ku ciyaaray shaydaanka ugu hulaabanaya waxay rabaan buu markaa siinaya waxbay ka codsanayaan shaydaanka markaa meel la soo xadayaan waxbuu samaynaya wax buu yeelaya markaasay rumaynayan waa aaliha odhanaya walidalika waa kii ilahay qur-aankiisa ku lahaa rabbi inahuna adlalna kasiira min annaas in badan bay lumiyeen shaydaankii baa markaa ku ciyaaray oo waxyaaba ay doonayeen adduunka kamidaba u qabtay shaydaanka isaga isu soo suuraynaya waxa ilahay kayrkii baryayaan bu isugu soo suuraynaya arrintaas ayna dhacday xataa sheekh wuxuu ka warramayaa in dad anigoo maqanaya istiqaashay weydiistay buu qaar ba ay baryey markaasaa shaydaan intuu suura iyo kale iska dhigay oo samada kaga soo dhacay buu dul yimid markaasa waxay doonayeen buu qabtay hadhow markaani baa la yidhi sheekhow adigaanu ku gargaarsanay hawshaas anagu dhacdoodo adigaanu markaa ku barinay war aniga imaydaan barinin war aniga maan ahayn shaydaan buu ahaa ilahan kanciyey oo u sheegay waxyaabaha xaqaa'iqdu ka warramay sheekh adarkood yaabaysa marka waxa weeyaan macnaha waxaan uga dan leenahay qofka haddii xitaa istigaasa lagu sameeyo waa inuu ka daraa noqdaa oo iska ilaaliya oo ka hadla oo dadka u caddeeya oo shirka uga digaa laakin haddii uu raalli iskaga yahay waa meelaha fadhiyo oo maxaan kula la barayo la maaragtay hadii lafuurayay ee loo haysta awliya ilah shayaaiina baa jira marka kuwaasi waxa weeye waa ru'uusu tawaaqi man cubida wahuwa raadin isagoo la caabudaya ila cibaada sujuud iyo sala- salaado keliya maaha haddii la baryo oo gurmad la weydiisto isagoo meesa fadhiya sheekhi baanu markaa maalinta bisna soo gaadhay baanu u yeedhanado markaasu noo gurmad waxyaaba dhacweeya markaasaa shaydaan ku imanaya oo ka hadhow ka qancin kari maysa ila shaydaan baa intuu yimi wuxuu rabay siiyey muuqaalkii sheekiisana waa lahaa arrintaasi markaa waa arrin ha- halis ah hadhow kaa waxba ka dhaadicin kari maysa oo weli ilaahay buu isu haystaa oo kaa u yimi inuu weli yahay buu haystaa laakin waxaas o dhan waa khuraafaad waa shaydaan waman baa ka mid ah ru'uusu tawaaqiid daca annaasa dadka u yeedhay ilaa cibaadati nafsi naftiisa inay caabudaan ugu yeedhay kaasaa ka mid ah oo dadkiibu wuxuu ugu yeedhaya yaabani hadday dooyada caabudin oo aqbaline meel buu ufadhiyaa wuxuu rabaa inay isaga markaa caabudaan oo taxriir iyo taxriim u sameeyo wax ka xarimo wax u xalaaleeyo nidaam iyo andimo u dejiyo wax u- markaas ugu yeedhaysa markaa waxa weeyaan halkaas ufadhiya ugu yeedhaya kaasna waxa weeye dawaaqiidu ka mid yahay waman baa ka mid ah dawaaqiida iddacaa bariyay shay-an shay bariyey iddacaa sheegtay dheh shay-an shay buu sheegtay min cilmi alghayb waxyaabaha maqan ogaalkooda ayuu sheegtay oo waa sidii kii kaahinka ahaa ama caraaska oo maaragtay wax sheeg sheega ama saaxirka ama munajimka oo xidigaha xidiyaha xidigiye xidigaha wax ka sheega kuwa xidigaha firfirsa maydaan arag waxaa kamida mid layaha saaxibu saaxibulkaf oo gacantaas wax ku qorqoraya markaa shacwaley waxba ku sheegayaado ee anigoo yar baan waa waxaan garanaynin mid baa nooya anagoo carruura oday bu ahaa markaa kuwa suufiyada ah markaas halkaa suufkiisa ayuu intuu khad madow iyo wax mariyey ayuu wuxuu ku akriyay mooyaane markaa dhawr yar buu noogu yar markaasuu yidhi hadda halkaa fiiriyo oo suufkiina saa loo halkaa ma ku aragtaan bal hadda halkaa ka fiir maxaa ku aragtaan nin cumaamad xidhan oo gacanta wax ku hayo oo dawahaya iyo wax ma aragtaan aan waxba arki waaye waa qaar bay markaa qaangaar badan qofkan qaangaan kale ba iyo arkayo oo waa nooc seerka kamid ah marka halkaa fiir kuwa yar bay waxbaan aragna ha cumaamadu leeyahay waxa uu hayo kawar gacanta ku hayo maxay yihiin saaka waa nooc seer ah gacantaa marka waxaa laga muujinaya waa dee qaab seerka kamid ah anigu dhahayan saa wax iyaal baan marka waxaa kamid a noocaas waxaa kamid a nooc ku shaqeeya funjaani intay soo qaadaan ay isagana wax ku qorqoraan markaas halkaasi maaragtay ee, isku saar bay ku odhanayaan marka masalan waxaa odhanaya mid baa ee, dawu doonaya dawa lasoo qoraya jin buu la shaqaysanaya jinkiisa markaa u keenaya markaasuu odhanaya halkaa ku rid halkaa waxaa doonaysa ku rido faraa ka qaad jinkiisu ma kusoo dhexdeeyo dawada naftiida laga dhex qaaday oo wixii markaa rabay oo intu kaasna jinkuna kasoo dhaco meelaha ila jinku inaguma jeedaysa wayn arkaaye intuu meelaha wax kasoo xaday uu ku dhex ridayaa hawlo fara badan baa jira oo dadkan jinka la shaqaysta iyo sixirka iyo hawlaha ka shaqeeya way noociyo badan yihiin waxa noocaasi marka isagu wuxuu sheeganaya inuu qayb og yahay oo waxyaabaha maqan ka warramayo laakiin qayb waxba kama oge ee kuwa shayaadiin la yidhaahdo uu la shaqaysanaya oo wax isku qudhaaranayaan oo isheeg sheegaya warka waa fahanteen soo ma ka noocaasana daaquut baa la yidhaahdaado waxa weeyaan mar hadduu sheegtay wax maqan oo qayba inuu ogsoon yahay qofka maxaa la odhanayaa waa daaquut oo diinta waa ka baxay waayo qaybka yaa og allah subxaanahu watacaala qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi algayba ila allah wamaa yashcuruuna ayaana yubcasuun markaa qofkii qayb sheegtay ee yidhaha wax maqan baan ogahay wax hadda inaga maqan maxaad ku ogaan karta hadduu wuxuu waaqici oo adduunka joogo oo wax jooga uu yahay waa in lagaga warramay waa inaad telefon kula xidhay waa inaad meel ka daawatay waa in wuxuun arag laakiin waxa maqan ee guriga shaysa wax maraya taas waan ogahay waxa wey waad beenta weyn baan kulana waxma ogta waxaa kamid a matalan yani wuxuu leeyahy sheeku marka kuwaas kale la hadlayey kuwa odhanaya qayb baanu ognahay wax maqan baanu ognahay waxaynu odhanaynaa oo ma idinkaa qaybka og ee sidee qaybka idinku ogaateen iyadoo nabiyullaahi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh aan ogaanin war ka warrama marka hadday ku yidhaahdaan ee ma idinkaa marka waxaa la odhanaya ma idinkaa ka sharaf badan ash- antum ashraf amir rasuul ma idinkaa sharaf leh oo wanaag iyo maamuus markaa qaybka inaa waataan laydinku siiyey mise rasuulka ilahi baa ashraf idinka sharaf badan hadday yidhaahdaan ee hadday yidhaahdaan naxnu ashrafu min rasuuli illahi rasuulka allaa ka sharaf badan hadday yidhaahdaan xaalkooda ka warran ya kafaruu bi hada alqawl hadda ka waa ku gaaloobay kow wain qaaluu hadday yidhahdaan huwa ashrafu isagaa naga sharaf badan fa naqul waxaynu ku odhanaynaa waanu leenahay لماذا يحجب عنه الغيب وأنتم تعلمون سي رسول في حلو تريي وغيب هو وقان واي إذن كنا غيب هو وقاتي يا وما كان أخرى سيرة رسول قد عدوين كصامري وهو يا رسول كحاسي سبا الله اشتراريا قول لي منك هبل باكزل يتبع منافقين كيتري مركاسو رسولك معان كل هذا أولي ورنك عرقيت الله يقبط ومرك حاسي سلا الله يبن هذه تروحنا كهذا علي إلى إسقى طوبات كان وهدو غيب كوي سوح ما شجر ما بينه يعني ديانا وكاية عمل عينه تم صد عليك طوبات رسولك ولا مين ومرك ما يديك حوالة وعلى دي أنا غيب كوي رسولك ولا غيب كوي نوغ ميالدي إلى القرآن يقول عالم الغيب فلا يظهره على غيب أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا marka waxa weeyaan qofkii qayb sheegta wax maqan oo qofku aanu ilaa wax maqan wasaa'il baa lagu ogaada wixii wasaa'il lagu ogaanay waa wax mustaqbal ah oo dhanba oo soo socda ninkii ilaa waan ogahay waa gaal hadal male wixii hadda waaqicee yaalla adduunka tan ee hadda halkan fadhina aan oo meel kale yaalla qofka ilaa waan ogahay qaar baa waxay ka odhanayaan nin baa odhanay baadi hal baa iga luntay midaa kan fadhiyo kuraafiyaa loo tegay markaasuu ka odhanayaan hasha warkeeda aniga haya ya halkan hasha warkeeda aniga haya هيا العقبة المتوقع سوقع المتحدين صاحبه لو تليها إذا هي سلعتها على أوك وكذاب بين واسع وحلا لو حقه مجر هلقا مركا وحوي إنه أفرها دوك قريبا بورك أو وحريقه أما ما يكون رجال يشتو وحسن سمعيه ومد مدح سوق جميع دوك مركا نوع عين كاسة يكون غيبا أقنع ووحما قنبا مكور رمينا وهاشي ماشي سيتان مكور رمينا وحويا كاسي وحوي غيب وشيكتي ووحيا مكادينك لقبها هو هو طواغيت طواغيت مدحود وين ساشا كسر sasar kuwada waayahay marka wuxuu yihi halkaa imsaad ku haysaa tiradaba soco shan bay ahaayeen afar soo ma haysid waayahay waman axad ayaa isaguna ka mid ah ru'uusu tawaaqiid xaka xukumay bigayri maa shay kayrkii ku xukumay anzala allahu wixii alla soo dejiyey kayrkii kii ku xukumayna waxa weeye ru'uusu tawaaqiid kaas isagoo caqiidaysan waxa uu markaa ku xukumay ee kitaabka allah inuu kitaabka alle la mid yahay ama ka wanaagsan yahay ama ka munaasibsan yahay waktiga markuu saa u caqiidaysan yahay waa gaal kaasa can milla aan islaamku ka baxay laakiin qofka caqiidaysan bigayri maa anzala allah intuu ku xukumayn laakiin aaminsan inuu ilahay kitaabku soo dejiyo kitaabka saxa yahay inuu kitaabka ilahay wanaagsan yahay inuu kitaabka ilahay kan la isku xukumay sharciga tahay inuu isagu mukhta masaladan uu xukumay ay tahay oo ku gabsan yahay kaa waxay dhahan kufrigaasi kufri waa la odhanaya laakiin waa kufrun duuna kufri oo maxaan ku dhahan diinta lagaga baxayn ayaa marka ahlucilmiga ahlusunna waljamaca ay qabaan oo kufrigu tafsiil buu leeyahay marka xukun bigayri maa anzala allah laga hadlayo tafsiil iyo kala qaad baa la geenaya mar diintaa lagaga baxayaa oo waxa weeyaan waa khuruuj can lislaam marna waxa weeyaan wuxuu noqonayaa kufri duuna kufri ayuu noqonaya marka xukun bigayri maa anzala allah tawxiidku ka mid yahay tawxiid rubiya ayuu ka mid yahay waayo waxa weeyaan mulkiga ilahay xukunka ilahay isaga iskale wuxuuna ku magacaabay kuwii lagu raacay ilaahay qaybkiisa xukun aan ahayn kuwii lagu raacayna arbaab baaba lagu sheegay inay arrintu weyn dabaa nin sheegaya ilahay quraankiisa wuxuu ku leeyay ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban arbaab maxay rabbi maaha jamci arbaab jamcu rabbi wey arbaaban min duuni illah walmasiixa bna maryam wamaa umiruu ila liyacbuduu ilaahan waaxidan laa ilaha ilaa huwa subxaanahu camaa yushrikuun marka alla subxaana watacaala wuxuu hi waxay ka yeesheen culimadoodii iyo kuwii markaa dibadaxda u ahay axbaartoodii iyo ruhbaantoodii oo wixii markaa diinta wahaye kuwii kale dee madaxdana waa soo gelayaane arbaab bay ka yeesheen min duuni illah ya arbaab bay ka yeesheen min duuni illah marka waxaa lagu magacaabay kuwa arbaab kuwa la caabuday ee la raacay ee lagu raacay maxay mushariciinta ee shareeca jidaynaya kuwii raacayna waxaa lagu magacaabay iyana inay yihiin kuwa caabuday baa lagu magacaabay walidalika xadiidka cali ibn xaatim baa isna meesha yaallo wuxuu yidhi maaragtay in rasuulku yidhi innahum xaramuu calayhim alxalaal wixii xalaashaa bay ka xarimeen waaxalluu lahum alxaraam wixii xaaraantana u xalaaleeyeen fatabacuuhum fatilka cibaadatuhum iyaahum wixii xalaasha ahaa bay xaaraan uga dhigeen wixii xaaraantaa bay xalaal uga dhigeen saasay ku raaceen cibaadadu marka waa halkaas marka sheikh wuxuu ley hadaad fahamta macnahaas buuli qofka ilaahi subxaana watacala keyrkan wax ku xukmay ee doonaya ilaa gayri illaahi iyo rasuulkiisa waxaan hayn wax ku xukma doonaya waxaad ogaanaysaa inu aayaadka kusoo aroray laba nooc ay noqonayaan qaar nafyuliimaan imaanka ka afinayaan qaarna waxay sugayaan kufri iyo dulmi iyo fisq qaybta hore waxa weeyaan ilahay waa ka qur'aankiisa ku yhi alam tara ila aladiina yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayka wamaa unzila min qablika yuriiduuna an yataxaakamuu ila taaguut waqad umiruu an yakfuruu bihi wayuriidu shayطaanu an yudilahum dalaala baciida waidaa qiila lahum tacaalaw ila ma anzala allahu waila rasuuli ra'ayta almunaafiqiina yasuduuna canka suduuda فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يعرفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا يعني وحي شيء الإيمان بين الشيء يزعمون ذلك وشيء يعني الإيمان اللي وحي مسودة شيء وحي كسر إليه همين لكن وحي دوني هذا طاغوت إليه حكم تغان مركز صفات هلكا هو أرت صفات المنافقين بلغوا شيء قالوا لمن كسوا منافقين وإيمان كذا سوا زعم وأيو صفات المنافقين وحي كلين كو وحي دوني أنهم يريدون أن يكون التحاكم إلى الطاغوت حكمك الشيطان كله ليه يعيدك وانا الله هي إنه حكمك يالت أي دونية حكمك استوك الله خلاف صديق الرسول كنا وحين نوبح إنه يقول لي هذا عندي كل حكمك ضاغوت بالي هذا إلى يسوي حكمك يسكن على لو الحكم خلق والأمر تبارك الله خلق أبوك يسكن يسكن خلاص إمامك حكمك الله يسكن تاسوا سفرك وسفر الله بعد حويان أنهم إذا دعوا إلى ما أنزل الله هذه لو يرى وإلى إلهي سودك وإلى الرسول صدوا وعرضوا ويكتشي السنيان وما أقرانيان مثل وكتابك إلهي وكالي ومحكمات شرع واطن ملكي وعرضية تصديحات وحوي أنهم إذا أصيبوا بمصيبة لما قدمت أيديهم أبي دلاطة يكون عضو وحي قعمود صار صفي درادت وإيان يقول لأقادي وكالي دي وحري كده احتران الله قبطان لأقادي حباي كتران وحويان وحي كو إيمانيان إيو دارانيا ما أرادوا إلا الإحسان والتوفيق marka ta qawaaninta ay keenayaan kuwa da qawaaninta dejiye gaalada wax ku soo bartay ee kuliyad ku qaanuun bay ka soo baxeen kuliyad la yidhahdo kuliyadaha qaanuunka lagu barto ayay ka soo baxeenoo gaalada qawaaninteeda bay yaqaaniin iyo qaanuun faransa iyo qaanuunka caynkan iyo qodobaha soo xadfiyeen hadhow markay ummadda u yimaadaan shaqay doonayaan oo meelka ay shaqo ka heli maayaani waa inay halkaa maxkamadaha ay waxu laaqlaaqaan marka waxu sameeyaanoo qodoba u dejiyaan marka waxaa la yidhi kuwa noocaasa waxa weeyaan ee ilaahay xukunkiisa diidan ka xaali man yarfud lyawma axkaama alislam xukunka islaamku diidan yahay إلا كار بلا ما هذا قري وعن قرني وأنا قوم تفسير كأخرية قوة أخرية نبى تفسير كده يست وقام مسألة قوم كهذا هذا هذا هو الشيخ وحنا وأخري واحد أنا ما هي حين كان الله الإسلام هو سود لي وحوها وقت في محن كل هذا كل أفر بقول سنة كهربا هي وقت يدق في هاين مش بابيها صحراء الله نورا أي هاي ما أنت عالم هو عالم تطوري وحعيرك صار مرة سنة لي عين كان لي هاي مرة بيعرضوا عين كاتاي وعويا واحد صعوني معه wax soconaya maaha marka waa in maaragtay arrinta wax ka bedeshaa dinagada waxaan u akriysa may fahanteen arrinta waxay noqotay warringa kale horta bal cudur baa haye sharciga ilaha ma ogola bal markaasa marka muxaadara aan ka dhaasiyo adigu almuhima kadaba iska caras laga tegi waxaan basaydaka naga dhex tacawante bas kale dadki aan haysanin marka ha naga dhex tacanan laga dhegto laga dhegto marka kuwa noocaas oo diidan ilaahay subxaana watacaala axkaamtiisa oo raba qawaaniinta mukhaalif lisharci inay wax ku xukumaan doonay oole maxaan ku dhahdaa sharcigan qaanuunkan baa ka wanaagsan kitaabka ilaahay oo kanaa sharci ah oo waxaanaa wadaan waa jaahiliya waa dibi socod oo waa takhalluf kuwaas iyaguna waxa weeyaan waa nooca maxaan ku dhahay munaafiqiinta ee aayaddu ay sheegtay weeyaan waxaa kaloo ayaadka ka mid ah sifaatka loo sheegay illa qofka waxa la doonaya marka xukunka ilahay loo keeno ilahay wuxuu leeyay falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fii maa shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayta wayusallimuu tasliima marka waxaa la rabaa in saddexdaa shardi la helo horta koow xukunka ilahay waa in loo yimaadaa oo loo ogolaadaa laba an an tashraxa suduuru bixukmihi laabta waa inay ku sharxantaa xukunkiiyo ogolaadaa oo aqbalaa oo aada u dareemin wax xaraja iyo diiq maxkamadaha marka hadda la xukumo dadka qaar baa shacabka waxaad arkaysaa dadku waa kala diisicayan qaar waxay odhanayaan waanu qaadanay mar haddii shareecadii aysaa ilahay nagu xukumay waanu aqbalay waanu qaadanay qaarna marka horeba dan buu eeganaya wuxuu ku odhanaya ambiir baan kale aaga waxaad igu xukuntay ambiil baan kale way jiraan labada nooc waa maxkamadan ugu soo maraan midkoona ambiil baa kale marka qaarkood ambiil baa ka leedahay kudheedu waa dhici kartaa in maaragtay wuxuu shufowsi alla ilahay wadaad kale wuxuu sheegay uu yidhaahdo wadaadku kuu qaldamay ee sharcigu saam maaha oo wuxuu sheegay baa qaldan way sadci kartaa meelaha qaarkood in qaar yidhahdaan ama wadaadka qudhiisa xukumay dee qudhiisa wax yar leexiyo marka waxa weeyaan asal ahaan qofku markuu qanco in waxay sharciga yihiin kitaabka ilahay yihiin oo alla usaa yidhi oo rasuulkiisu caynkaa yidhi waa inuu qalbigiis ku sharaxmaa haba laga helo xukunkii saasaa la doonaya istislaam iyo hoggaansan iyo fulin biduuni tawaanin isagoo aan hakashala-aan ah oo inxiraafin leexid la-aana waa inuu aqbala waayo marka aayaadkiisa aayaadkaas waa noocaas oo munaafiqiinta saas uga warramay waxaa kaloo jira aayaadka saddexda ah oo alla subxaana watacala u ka warramay waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaika hum lkaafiruun waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaika hum aldaalimuun ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون شيخ عليه شرح شارحة كيف رسالة وهل هذه الأوصاف الثلاثة أوصاف تصدح رأي أم حيتها كافرون ووصف وقال لي ظالمون بالي waa ظالمون maxaa kaloo la yidhi faasiquun baa la yidhi sifaadkaa saddexda ah ee lagu sheegay waxa weeyaan buu yidhi ma waxay noqonaysaa calaa mawsuufin waaxid ma mid keliya oo la sifeynayay noqonaysaaba qofkii markaa ku dhaca ee xukun bigayri ma anzala allah ku xukuma waxaa loonaya waa faasiq dhaalim kaafir intaba wuu wataa miya mise wuxuu yidhi waxa weeye waxay noqonaysaa hadi alawsaaf tatanazalu calaa mawsuufiina ma waxa ay ku degayaan calaa mawsuufiina kuwa la sifeeyey oo kala duwan oo bixasabi alxaamili lahum loo eegayo wixii ku xambaaray calaa cadami alxukmi bimaa anzala allah alla kitaabka sheegan wax ku xukmi wixii ku xambaaray miyaa loo eegayaa oo markaa qaarkoodna kaafiruun bay noqonayaan qaar dhaalimiin bay noqonayaan qaar faasiqiin bay noqonayaan labadaa waa iyomaba shiiku su-aal ka dhigan markaasuu u jawaabo wuxuu yidhi haadaa huwa alaqrabu cindii kaa dambe oo tilmaamaya inaan laysku wada cuno duubin oo kulli lays wada raacin ee maxaankuna ay kala tegtegayaan oo xukunkii tafsiir uu yeelanayo oo loo eegayo bal waxa ku kalifay iyo xukunku suu ahaa iyo ma tashriic la dejiyeybaa ma xukun maaragtay masale fardiyaba ma caynkanba ma tafsiir bay u bahantay buu leey marka uu sii tafsiiriyey wuxuu leeyahy fanaqulu waxaanu leenahay man lam yaxkum bima anzala allah man axadka lam yaxkum aan ku xukumin bima anzala allah wix ilahi subxaana watacala soo dejiye aan ku xukumin ee maxay ku xukumay wax kale istikfaafan bi isagoo fudaydsanaya aw ixtiqaaran isagoo xaqiraya shareecadii buu xaqiraya ama wuu fudaydsanaya aw ictiqaadan ama waxa weeyaan wuxuu caqiidaysan yahay ana gayrahu aslaxu minhu kitaabka ilaahay waxaan ahayn baa ka haboon buu leeyahay marka kitaabka wa anfacu lilkhalqi lahu